ciidanka booliiska ilaalada xeebaha ayaa sameeyey howlgallo badbaadin ah oo ay u sameynayeen ku dhowaad konton ruuxa oo ku harqaday xeebta liido ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir ciidanka ilaalada badda ayaana howlgalkan badbaadinta ah sameeyey saddexdii maalmood ee ciidda maadaama ay dad badan oo u badan caruur haween iyo dhallinyaro ay soo buuxdhaafinayeen maalmaha dabaaldega ciidda laba alifle cabdifataax siciid axmed oo ka tirsan taliska ciidamada ilaalada xeebaha ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalka badbaadinta ee ay sameeyeen
magacayga haddaan ku bilaabo laba alifle cabdifataax siciid axmed ka tirsan taliska ciidanka ilaalada xeebaha wallaahi waajibaadka naga saaran ka gudashada maaragta dadweynaha ee ushaqayntooda waxyaabaha maaragta aan qabano waxaa ka mid a in badbaadada shacabka badqabka hantida dadweynaha iyo waxyaabaha maaragtay ka hortaga dadka ciyaalweerada iyo waxyaabaha kaleeto oo maqandaraaska watay dadkaas waa waxyaabaha aan qabanno waxaan soo galnaa badda koo iyo tobanka subaxnimo ilaa iyo abbaar saddex saa habeennimo waxaan joognaa xeebaha waxaan joognaa maaragta liidaan joognaa jasiiraan joognaa dhankaa iyo maaragtay cadale iyo maaragta waa jirnaa marka alxamdulilah waxaan u taagannahay badqabka shacabka ummadda soomaaliyeed waan u taagnaan doonnaa insha allah wallaahi annaga waxyaabaha nagula tababar waxaa ka mid a in hab nidaam la maro dadkana la ilaaliyo badqabkooda hantidoodana la ilaaliyo nidaam kala dambayna in lagu shaqeeyo dadka waxaan u samaynay leenna waa ka soo galaan leenna waa ka baxan ciidankii baa dhex istaajinnay dadna waa qaybna saana u soo galsa qaybna saana u baxdaa marka waxaa maaragtay aan ka hor tagnay in dadka isdardaraan ilmaha ay naqaska ku dhegaan oo dadka ay dhumaan sida dadka maaragta waxaa jiro dad oo jawaabka siibo oo maaragtay dad oo moobeelada xado marka ka hortagga waxaa waaye badqabkay ka mid tahay in laba nidaam la maro sababtoo a ninkii nidaamka ka baxo waa nin wax dafo iyo ordaya marka sidaas darteed waxaan u sameyn nidaam soo gelid iyo bixida marka ilaa iyo hadda intaad saddexda maalin aad shaqaynaysaan dhankiina kiisas oo macnaha badbaadin ah ma sameeyeen ciidanka ha dhowr iyo toban baa la siiyey hadda maalinta koowaad oo kaleeto koo iyo toban badbaadaa la sameeyey dad oo badda qaaday sida saddex gabdhood oo kaleeto iyo maaragtaahay wiilal waxaa kaloo jiro dad oo waxaa jira isku dayay inay gabdha badda dhexdeeda ay ku farsameeyaan oo macnaha dharka ay kaga jeexaan marka ayagana waa ka hor tagnay ayagii iyo maaragtay gabdhihii iyo wiilashiina waxaan iskugu geynay saldhigga degmada abdicasiis iskugu jiraa dadka dhowr siyaabood waaye dadna badbaadaa loo sameeyey dadna hantidoodoo la dhacaan usoo badbaadinay dadna waa dhumeen oo baafina lagu sameeyey ciidankii aa ka hortegay dadka ilmihii dhumaayay waa qabteen dadkooda oo baafin adiga boqolaal waa gaarayaan dadka saddex maalmood aan wax u qaban marka badbaadintu waa dadka gudaha xeeb gudaha laga soo qabtaa miya ciidanka ciidanka labay u kala qaybsan yihiin ciid ciidna waxay taagan yihiin xeebta ciidana waxay ku jiraan gudaha marka ciidanka labada qaybta dhanka maaragta oo doomaha saaran waxay sameeyaan badbaadada markii ay dadka koray ka haayaan xeebtay ku jiraan markii wax loo tilmaamo halkaasaa wax ka dhaceen ama qof ku maqan yahay ama markii la yidhaahdo dadaa saaran oo u tababaran badbaadada shacabka dadkaasaa loo diraya isla markii waa laga soo badbaadinaya si kastaba haatee arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maalmihii lasoo dhaafay ee ciidda ay badda buux dhaafiyeen dad badan kuwaasi oo u tegayay dabaal maadaama ay dabaaldegayeen ciidda